martamartiqaadka waxaa dhacay labada kun iyo saddex iyo tobankii markaan anigaan imid aan u imid cayaaraha somaali wiig ee washington waxaa i geeyey librariga cabdulaahi soomaaliyo oo isnaanta halkaa isku baranay markaasay tiri labadii sanaba waxaan sameynaa bandhig faneed african marka laba sano kadib warqadaan kuu soo diraa invitationa haddaad firaaq ad u leedahay marka warqadii ii soo direen xafladina waa imid anigana waxaan ugu talagalay haddii ahaan ka magax soomaali ahaan anoo ku hadlayo magaxa ummadda dhan ama fanaaniinta dhan yar iyo weyn calankii soomaali ayaan u siiyey hadiyad muusigada aniga aan tumay in librariga maraykanka la dhigo taariikh ahaan waan garta waxyaabihii aadka cajiibka u waxaa ka mid ah codkan soo socdan dadka maqashiin doono waxaad meesha dhexdeedii ka qaado si toosa uga qaaday mid ka mid a heesaha dee aadka loo yaqaano ee qof kastoo soomaaliyed laga yaaba inu qaado waabaa beriyey bilicsan heestaas runtii waxaa ila qaaday fanaanka weyn cabdikariim alkaabole aan dhegeystayaasha baroto marka hore dhegeysteyn waan gartay dee waa kayarey dabcan leedahay weliba dee bal iiga horre maxaa dareentay markii aad ka qaaday masraxaas waxaad dareemi kartaa ninka fanaanka ah markuu waayo waayo arko waxyaaba kasta oo hore u dhacen ayaa soxos weli waxaa niga aad ugu yacni xaddeeda u kacisay markaan is aragnay raggii fanaaniinta hore oo i warsaday in badan markaan dhahay waayo dhimatay magahool oo i warsaday faadimo qaasin oo i warsaday allahu mustacaan baxsan oo i warsaday axmed haaji oo i warsaday rag axmed rabsho oo i warsaday marka cabdikariin alkaabuli fanaanka reer suudaan ayaa ku warsanaya haa raggii asxaabta ahaba qaarna waa dhinteen qaarna way noolyihin wuxuu nagab saasaan ugu dhacay wardiyaa dhintay hebelaa dhintay marka adiga waayo waayaan soo xasuusanin xataa waxuu ii saaray hees oo caan uu ku yahay saraa shaaron anaana u tumay waana maqal asoo igu soo dhaweynaya heesta waatan
waaw dee meesha waxbaa ka dhacay waxdaraa ka dhacay adig qudhaadamas tidhi dib baa waxaa lagugu celiyey maxamed macloo nuur xasuuso iyo waayo hore waa shay cajiiban ku wax la sheegi karo ma leh markii xafladii dhammaatane waa tii guddoomiyaha maxaa lahaa kafti labreeri madax u aheed oo anagana casuntay hadiyadii waan siiyey oo aheed calanka soomaali muusikadii aniga aan garaacay in librarigaas oo congresska la dhigo ayadana ku soo dhawaaw wixii labadeena aan isdhaafsanay xafladan suudaan iyo soomaali oo inta ka dhacday aad baan ugu faraxsanahay waxaan waana ku siiyo heestan waa astaanta soomaaliya xasuus bay noo leedahay This is wonderful and I want to thank you very much. First of all, I want to tell you how much I enjoyed you playing the music today. It was it was a great success. And then I want to thank you for your gift.
haddaan adiga dib ku weydiiyo bal heestan waabaa beriyey bilicsan maxay xasuus gaara kuu leedahay waa hees wadani ah oo laxdameydii soo baxday haddana fanaan weyna qaaday allah yarxam maxamed axmed kuluuxa qaaday waa hees taariikh leh oo soomaali dhan caan ku ah oo wadani ah waan gartay heestaa marka intaa kaga nimaadno iyo arrintan aad iminka maraykan u timi bal adiga iiga warran waayahaagii hore dabcan maanta dee xasuusaad dib inoogu celisay bal xasuusaha hore maxaad dhegaystayaal badan oo ku dhegaysanayaad la wadaagi lahayd maanta wallaahi waxaan la wadaagi lahay heesihii waayihii hore haddaad haysaan inaad noo saartaan haye teebaad codsan lahayd waxaan codsanaa aay hadduu ilaahay ku roon yahay heestii la dhihi jiray ou sameeyey allah yarxam oo anigana aan wax ka dhigay kun iyo sagaal boqol lixdan iyo siddeeddii oo qaado hiba nuuro riwaayadii shabeel naagood maroodiga ilmaheeda kaas dadaysa dabcan waynu u raadinayna dhegeystayaasha heestaasaynu kusoo dhaweyna waan gartay dee siddeed iyo lixdanka ayaa dib inagu celisay En- ah walaalkay waalkan waxaan u mahad celinaa gaar ahaan safiirka inoo fadhiyo dalka maraykanka gaar ahaan washington mudane axmed ciise cawad iyo ku-xigeenkiisa daabid cabdi maxamed markay maqleen yacni qadirinta ay ii muujiyeen baabuuray ii soo direen waxaan u mahad celinayaa aad iyo aad guddiga isboortiga oo washington d c masalan ii sahlay barnaamijkan haddaan aniga leegu casumi lahayn labada kun iyo saddex iyo tobanka barnaamijkan maleen sida khaliif rico cabaas caraale soomaaliyo iyo gaar ahaan dhinacan atlantan oo sanadan isku soo aadi casumaadi iyo kubaddi